subax wanaagsan dhegeystiyaal halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu dooran wararka aan saaka idiin heenana waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqe ciidan oo saake laga dareemayo gobolka hiiraan iyo guddoomiyaha gobolkaas oo sheegay in xaalado bili-aadamnimo ay halkaasi ka jirto dagaal mar kale dib kaga qarxay deegaanka goofgaduud ee gobolka galgaduud xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyihii ciyaaraha fudud kadib soo jeedin ka timid wasiirka dhallinyarada ciyaaraha iyo xidhiirka ciyaaraha fudud oo ugu dambeyntii aqbalay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya oo sheegay in baaritaan lagu wado hannaankii lagu soo xulay nasre abuukar oo tartanka orodada kaga qayb gashay waddanka shiinaha akhbaaraadka caalamka warkeena subaxaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah urur goboleedka ekowas oo wafti xalraadin ah u diray dalka naijar oo dhowaan ciidamadiisu ay afgembi kula wareegeen
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacan u wanaagsan waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ku beegantahay saddexda bisha agoosto labaatan saddex iyo labaatan dulmarka warkayga subaxayaad maqasheen markana kusoo dhawaada isagiio intaasi ka faahfaahsan dhaqdhaqaaqi ciidan ayaa ka socda gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeticsimaanna arrimahaasi waa uu ka hadlay wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoogle uu ka bilowday gobolkaasi islamarkaana uu ku daran yahay markii loo eego wejiga labaad uu daaran yahay wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah al-shabaab ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee macawisleyda ayaa wada abaabulkii ugu dambeeyey ee gulufka la damacsan yahay in al-shabaab lagaga saaro deegaanada dhaca daanta galbeed ee webiga shabeelle wararka ayaa sheegaya in taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu saraakiisha qeybta toddobaatanaad faray in ay ciidamada ku tallaabiyaan jiinka webiga islamarkaana ay qaadaan gulufka lagu qabanayo deegaanada ay al-shabaabku ka haystaan gobol galbeedka gobolkaasi ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo macaawisleyda ayaa la sheegay in lagu arkayo deegaano ku tirsan jiinka webiga min beledweyne halgan ilaa iyo buula burde taliyaha ururka afartan iyo koowaad guutada shanaad qeybta todolaatanaad xuseen xasan joodax ayaa degmada buulo burte kaga dhawaaqay in la joogo xilligii la xureyn lahaa daanta galbeed ee gobolka nabadoon cali cumar qaansaweyne oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolkaasi ayaa mar sii horeysa ku baaqay in ay dadka rayidka ah isaga fogaadaan webiga jiinkiisa nabadoon qaansaweyne ayaa wacad ku maray inaanan la cafin doonin xubin kasta oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab da-da uu doono bahajire afar iyo toban jir ilaa iyo sideetaniyo siddeetan jir wixii u dhexeeya nin la cafinayo ma jiro ogaada ogaada nin la cafinayo inuu jirin ayuu yiri nabadoon qaansaweyni howlgalkan ayaa la sheegayaa inuu doorkiisa hogaamineed lahaan doonin cali jeeti cismaan gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan kaas oo horkacayay wejigii hore ee howlgalka al-shabaab looga xoreeyey deegaano teedsan bariga gobolkaasi tani ayaa loo aaneynayaa khilaaf xoogan ee kala dhexeeya madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe oo xilkii ka qaaday bartamihii bishii juun xilka qaadistiisa ayaana xiisad siyaasadeed ka abuurtay gobolka waana xiisada siyaasadeed ee aan weli xallo laga gaarin in ka badan lix toddobaad inkastoo filla soomaaliya ee dadaal ugu jirto sidii khilaafkaasi loo dhammeyn lahaa cali jeete ayaa la fahansan yahay inuu muhiim u yahay dagaalkan dalka looga saarayo al-shabaab isaguna wejigii hore muujiyey in muddo kooban lagaga adkaan karo al-shabaab gobolka ayaa sanadkii hore xudun u noqday kacdoonka dadweyne ee ka dhanka ah shabaabka hubeysan ka gadaal markii shabaab ee horaantii bishii sebtembar ay dad safar ah ku laayeen gaadiid ganacsina ku gubeen wadada xidhiirisa magaalooyinka beledweyne iyo maxaas cali jeete oo markaasi ka faa-ideysanayay caradii shacabka ayaa abaabulay guluf ay muddo dheer kadib isaga dulqaadeen al-shabaab dowladda federaalk ee soomaaliya oo xilligaasi kacdoonkaasi dadweyne u arkeysay fursad ayaa iyaduna waxay bilowday howlgallo kala duwan oo ka dhanka dalka si ciidanka xooga dalka uu gacansiiyaan gulufka shabaabka looga kiciyay in badan dhulkii ay ka maamulaan deegaanada al-shabaab wejigii hore ee howlgalka ayaa lagu bartay in marka ciidamada iyo shacabku wadajir ay u wadajir yihiin khasaaruhu uu yaryahay dagaalkana sanado badnaa ay ciidamadu ay ku lahaayeen dadka deegaanka oo abaabula ayaa muhiim u ah qaabeynta iyo qorsheynta howlgallada haddii iyagu ay kala garanayaan dhulka loo socdo in laga saaro al-shabaab goobaha kale ee gabaadka ay ka dhiganayaan si kastaba ha ahaatee ilaa iyo inta laga xalinayo xiisada siyaasadeed ee gobolka ka taagan ayaa waxaa doorka hogaamineed ee howlgalka loo xilsaaray taliyaha qaybta todolaatanaad ciidanka xooga dalka jenaraal tabane axmed gurey abaanduulaha qaybta todolaatanaad korneel isaaq cad cismaan idriis iyo taliyaha guutada shanaad iyo qaybta todolaatanaad ee korneel maxamuud xasan ibraahim baakay inkastoo la sheegayo in jeyte uu dhankiisa ka qorsheynayo guluf kale oo kaasi ka duwan kana dhan ah kooxaha al-shabaab markan warar kala duwan ayaa kasoo baxaya gobolka baay ama ka imaanaya gobolka baay waxa ay sheegayaan in gelinkii dambe ee shalay uu dagaal cusub ka bilowday deegaanka goobgaduud uu abuuray inuu fariisin ay ku lahayd ciidanka dowladda ee soomaaliya iska horimaadka wuxuu u dhexeeyey al-shabaab oo weerartay goobgaduudii ciidanka dowladda soomaaliya oo halkaasi ku sugnaa ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi waxaana deegaanka goobgaduud weli yahay xaaladiisu hadda mid degan inkastoo aan la saadaalin karin waxaa dhici kara saacadaha soo aadan goobgaduud ayay al-shabaab qabsatay dhowr jeer hase ahaatee midkas mar kasta dib ayaa looga saarayay waxaan ugu dambeyn dhammaadkii bishii tagtay ee julaay laga saaray halkaasi gudoomiyihii ciyaaraha fudud ee xukuumadda soomaaliya khadiijo aadan daahir ayaa xilkii laga qaaday kadib soo jeedin ka timid wasiirka dhallinyarada ciyaaraha uu ujeediyey guddiga olombigada soomaaliyeed ugu dambeyntiina guddiga warqada ay soo saareen waxay shaqo joojin kumeel gaara ugu sameeyeen gudoomiyihii ciyaaraha fudud marwa khadiijo aadan daahir wasiirka dhallinyarada ciyaaraha waxa uu sheegay in baaritaan lagu wado arrintan iyo habka loo soo xulay nasre abuukar oo ahayd gabar matalaysa wadanka soomaaliya tartankii orodada ee shiinaha ka dhacay ayuuna wasiirku uu ka hadlay wasiirka wuxuu sheegay in arintan loo baahan yahay in si fegajigan loo baaro qof kasta oo arrintaasi ku lug lehna maxkamad lala tiigsado guud ahaan markii loo eego guud ahaan dadka shacabka ah ayaana siyaabooyin kala duwan arrintan u hadalhaya saacadihii ugu dambeeyey baraha bulshada ayaana siyaabooyin kala duwan loogu falanqeynayay iyo sidoo kale dhanka iyo siyaasadda guud ahaanteedba halkaa warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald trump ayaa guddi xeerbeegti ah oo ku sugan washington waxay dacwad la xiriirta inuu sifo ahaan sifo aan sharci ahayn isugu dayay inuu bedelo natiijada doorashada laba kun iyo labaatankii ee ku guuldareystay ayaa maantoo khamiis kasoo muuqan doona maxkamad federaal ah oo ku taala magaalada washington d c trump ayaa lagu amray inuu maanta yimaado maxkamadda federaalka ah kiiska ayaana waxaa loo xilsaaray garsoore federaal ah oo lagu magacaabo tangiya judkan taas oo u magacaabay madaxweynihii trump ka horeeyey brag obama warkiisi waxsaakaraadadalsan kala socotiin wanaaginta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel